shalay waxaa magaalada muqdisho ka furmay tartanka ciyaaraha kubadda cagta degmooyinka gobolka banaadir sida warbixintan ku eegaya wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste waxaa shalay galab magaalada muqdisho ka furmay tartanka kubadda cagta degmooyinka gobolka banaadir iyo degmada balcad waxaana kulanka furitaanka isku wajahay kooxaha degmooyinka balcad iyo dherkeenley kulankan oo daawashadiisu ka soo qayb galeen taageerayaal aada u fara badan ayaa ka qabsoomay garoonka injineer yariisow ekiskonis ee caasimadda muqdisho waxaana ciyaartii labada kooxood u dhexaysay ay ku soo idlaatay saddex gool iyo eber oo ay ku awood roonaatay kooxdii ka socotay degmada dharkeenley maxamed cabdi digirey waa weriye falanqeeya ciyaaraha wuxuuna ka waramayaa qaabkii uu u furmay tartankan furitaankii tartanka degmooyinka deegaanada gobolka banaadir ee degmada balcad waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka socota baarlamaanka federaalk soomaaliya golaha wasiirada iyo maamulka gobolka banaadir sidoo kale waxaa goobjoog u ahaa oo khudbadaha dadkii halkaas ka jeediyey ka mid ahaa gudoomiyaha xeerka soomaaliyeed ee kubadda cagta mudane cali cabdi maxamed cali shiino marka loo fiiriyo furitaankii tartanka waxaa nasiib u yeeshay in degmada difaacanaysa tartanka degmooyinkai deegaanada gobolka banaadir ee dharkenley oo ay wajahaysa degmada balcad oo markeedii labaad koobka degmooyinka ka qayb galaysa kulankii furitaanka natiijada ayaa ka dhigneed in saddex gooli waxba ay guul ku raacday degmada dharkenley oo kulankoodii furitaanka gruubka ee ay isku wajaheen degmada balcad tartankan si qurux badan ayuu ku furmay taageerayaal ka kala socday degmooyinka gobolka banaadir ayaana soo buux dhaafiyey sidoo kale taageerayaasha degmada balcad ayaa galabta goobjoog u ahaa kulankii furitaanka oo ay mas-uuliyiin kala duwan ka hadleen tartanka degmooyinka gobolka banaadir ayaa ka mid ah tartamada kubadda cagta ee ay aadka u xiiseeyaan dhallinyarada ku dhaqan magaalada muqdisho haddaba faa'iidada tartamada caynkana ay u leeyihiin jiilasha soo koraya ayaa waxaa v o a uga waramay cabdiraxmaan macalin axmed macalin tare oo ka mid a tababarayaasha xulka qaranka soomaaliya si aad la socoto isboortigu waxaa weyaan dhallinyarada soomaaliyed wuxuu u yahay hobbi iyo hiwaayad ay xiiseeyaan islamarkaasna ay fishinkooda iyo farsamadooda ay ku horumariyaan therefore tartanka degmooyinku wuxuu faa'iido weyn ugu leeyahay wax badan inay ku soo bandhigaan xirfadooda inay kalsooni ku yeeshaan inay isdhexgal bulsho noqoto waxyaaba badan baa laga faa'iidaya marka waxaan dhihi karaa runaantii waa tartan loo baahnaa maadaama waayadan aan tartamo badan la qaban sidaas daraaddood maadaama aan tartamo caalamiya afrika iyo carab iyo meel walba aanu ka qaybgelayno in la helo jiil cusub oo soomaaliyeed oo maali kara qaranka soomaaliya beritoolna u noqon karo mid qaramada kala duwan buuxin kara boosaskooda sida la socotaana kubadda cagta adduunka iyo fiifo confetion wax lagu wada hadlaa waxay ahayd go-aanimadii la gaaray in kubadda laga soo bilaabo hoos from bottom si loo helo macnihii hadaf midaysan oo ku aadan dhallinyarada horumarkooda isdhexgalka iyo farsamo cusub oo kubadda cagta moderatka sida loola jaan qaado marka runaantii waa fursad aad u wanaagsan aana dhihi karo waxay noqon kartaa wax u wanaagsan dhallinyarada islamarkaana ay ku soo bandhigaan xirfadooda iyo aqoontooda degmada dharkenley oo kulankii furitaanka shalay ka badisay degmada balcad ayaa tartankan ku guulaysatay sanadkii aynu ka soo gudubnay waxayna ka mid tahay degmooyinka sanadkan loo saadaalinayo koobkan oo xiisihiisa si weyn looga dareemayo magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste v o a muqdisho